kulanku waxaana wanaagsan dhegaystayaal si walba aad inoo maqlaysaan meel walba aad joogtaan khiyaari kusoo dhowaada barnaamijka sports newska oo idinkaga imanaya stuudiyaha daljirir boosaaso qodobada barnaamijka maanta aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona isku aadka wareegga sideeda ee tartanka uefa champion leaga oo shalay lagu dhawaaqay ayaa barnaamijka ayaa barnaamijka ku dhegaysan doontaan real madrid iyo bayer mugen oo madaxa isla galay iyo sidoo kaleeto barcelona oo iyaduna wajahaysa kooxda juufa maxay tababarayaashu ka yidhaahdeen waa ka gadaal isku aadkii shalay barnaamijka ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan tababaraha kooxda kubadda cagta bayer mugen iyo weliba tababaraha real madrid oo ka hadlay markii isku aadku uu dhacay ka gadaal waxaan kaloo barnaamijka dhegaystayaal aan idinku soo gudbin doonaa real madrid iyo barcelona oo bisha afraad ay u noqon doonto waa mid tijaabo weyn ah isla markaasna kulamo aad u adag oo xasaasi ah oo istaba jooga ayay ciyaari doonaan waxaa kaloo barnaamijka ah ku maqli doontaan dhegaystayaal waa kulankii el clasico barcelona iyo weliba real madridna warbixin ayaan idinka hayaa iyo sidoo kaleeto wararka jaraa'idadana waa maqli doontaan jaraa'idada maanta aan barnaamijka ku soo qaadan doonana waxaa ka mid noqon doona ee siyaasadda suuqa kala iibsiga aan ku oogi doono jaraa'idada the sun daily mail lelek wibi aas iyo weliba maak ayaan barnaamijka ku soo qaadan doonaa sportna kama maqna barnaamijka waan ku soo qaadan doonaa waxaa barnaamijka idiin soo saaray oo alaab idinla socodsiiyey anigu ah mustafa xuseen yuusuf istuudiyaha daljar boosaaso ayuu barnaamijku idinkaga imanaya xarumaha daljir ee soomaaliya ayaa nagala socotaan dhinaca farsamaynta waxaa qaabeynaya injineer xasan cali mursal goordhay barnaamijka faahfaahsanaya aad maqli doontaan hase ahaatee qadarii dhaha
shirkadda somaali food staff iyo boqoradda baastada ee baasta luuso anoo baasta luusiyo heli kara macaan badan borotiin ku laran yahay maxaa baylah kale iyo iigadana bannaan marid dhadhanbilo miyaan tegey baasta luusa iyo somaali food staff waa su'aala baasta luusa bulshada jeclaatoo carruurtaa u boydo waa yeelka boqoradayoo dhalintaa u baahdo odayaasha baydkuna baasto kale ma doonaan ee maxaa loogu bogayoy dheer tahay bilaaday baastooyinkaas kale baasta luusa waa tii degdeg ugu bislaato borotiin iyo faytamiin ka buuxo dhadhan lagu boqraday iyo wacnaanteeda bilaniyo waxaa loogu sii bogay in ay birimo tahay oo ay hadda beled ka keentay shirkadda somaali food staff baasto keliya maahee waxay beecinaysaa bariis iyo sharaab iyo bagaash noocyadiisiyo amis beerta caanaha boqolaal kaleetiyo wax kastood u baahnayd shirkadda somaali food staff somaali food staff waxaad ka helaysaa baasta luusa oo ah boqoradda baastooyinka ee sannadahan taasi oo ah baastada lagu raacay dhadhan wanaagsan iyo isu dheelitirnaan dhinac walba bariiska xabso muumin arsuu majlis iyo noocyo kale sharaabka raani moos raani saytuun raani maango foroto maango yar yar iyo waaweyn caanaha amis iyo caanaha kosto baasta luusa waa baasto lagu sameeyey dalka turkiga haddii aad gadato shan iyo labaatan kartoon oo baasta luusa waxaad helaysaa kartoon frii ah konton kartoonna waxaad helaysaa laba kartoon oo frii ah boqol kartoonna waxaad helaysaa afar kartoon oo frii ah shirkadda somaali food staff waxay wakiilu tahay shirkadda v i b oo keenta timirta iyo shirkadda brand juice oo soo saarta sharaabka xarunta shirkadda somaali food staff waxa ay ku taallaa dhabarka dambe ee dawladda hoose waana dabaqa dheer ee shirkadda red c ee ay degan tahay diza t v waxaadna kala xidhiirtaa siddeetan iyo laba konton iyo afar soddon iyo labo ama toddoba toddobaatan iyo sagaal lixdan iyo sagaal labaatan iyo afar ama toddoba toddobaatan iyo labo toddobaatan iyo kow soddon iyo labo ama toddoba toddobaatan iyo labo lixdan iyo sagaal afar iyo toban ama toddoba toddobaatan iyo saddex sagaashan iyo toddoba sagaashan iyo toddoba ama toddoba afartan iyo saddex konton konton ama booqo websiteka www dot somali food staff dot com haddaba hore u gaar shirkadda somaali food staff iyo boqoradda baastooyinka ee baasta luusa
waa hagaag dhegaystayaal mar kale kulan wacana wanaagsan barnaamijka sports newska daljirna waa kala socotaan qodobka ugu horreeya barnaamijkana waxaan ku bilaabayaa kulamo xiiso badan ayaa laga ciyaarayaa tartanka waa dhinaca iyo horyaalka premier leagueha cariga england kulamada la ciyaaraya waxaa ka mid ah westbrom albion iyo weliba kooxda arsenal ayaa iswajahaya sagaalka galabnimo iyo qadar soddon daqiiqaha galabta cristal blesna waitford ayay la ballansan tahay ciyaaraha lixda maqribnimo dhacaya waxaa kaloo ka mid ah kooxaha everton iyo hol city oo iswajahaya iyo weliba kooxda kaleeto ee waa kooxda kooxaha kale ee ciyaaraya waxaa ka mid ah kooxda stoke city iyo weliba kooxda chelsea sunderland iyo weliba bodley ayaa iyaguna ballansan west ham united iyo leicester city kooxda bournemouth iyo weliba swansina waa ballansan yihiin haddii aan sii raaciyo dhinaca kaleetana kulamada laga ciyaarayo horyaalka dhinaca iyo ariga sareeeda it- horyaalka sareeeda italiya talyaanigana waxaa ka mid ah kooxaha kubadda cagta turin iyo weliba inter ayaa iswajahaya AC Milano Genoa ayay wajahaysaa kulamada horyaalka laga ciyaaraya waa li- liigaha cariga Spain waxaa ka mid ah Eibar iyo weliba Espanyol oo sagaalka galabnimo halka lixda maqribnimo iyo shan iyo toban daqiiqo ciyaarta la wada sugayo ay tahay kulanka dhex maraya kooxaha Atletico Bilbao iyo weliba kooxda Real Madrid Alaves kooxda la yiraahdo iyo Real Sociedadna waa labada fiidnimo iyo soddon daqiiqo Real Betisna waxay sasono la ciyaaraysaa tobanka habeennimo iyo afartan iyo shan daqiiqo waa hagaahag dhegaystayaal real madrid ayaa iyaduna ku haminaysa inay sii adkaysato horyaalka liliga spain oo haatan laba dhibcood ay kaga sarrayso kooxda kubadda cagta barcelona oo iyaduna habeen dambeeto kulan aad u xasaasa la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta ee waa kooxda malaysia dhinaca kaleetona real madrid mar walba waxa ay og tahay in ay kulan baaqi uu yahay oo niyadda ay ku haysata guulahay habeenka caawa ay gaarto waxay real ay ka dhigna- ay ka dhignaan doontaa inay shan dhibcoodoo nadiifa ay ka sarrayso kooxda cadowtinimada gaamurta ay ka dhexayso ee kula lulamaysa saqafka sare ee barka Ah, sidoo kaleetona row ayaa isagana doonaya waa waa row ayaa isaguna doonaya inuu soo abjaro waa abaarta ba-an ee ka haysata dhinaca garoonka waa kooxda kubadda cagta atletico bilbow oo uusan saddex jeer gool ku soo dhalin waxaana xusud mudan kulankani inuu dhexdhexaadin doono garsooraha la yidhaahdo jemi latra oo cariga sbain ah lixda iyo shan iyo toban daqiiqo ayaa ciyaartaasna la wada sugayaa saacadda afrikada bari markay tahay michael jes dose ayaa isagana ganaax kaga maqan waa isagana ayaa ka ganaaxay sidaas darteedna andrew otaba ayaa ayaa isagana kusoo bilaaban karaa waa shaxda macquulka khadka dhexe ee kooxda atletic bilbow michael balaja ninka la yidhaahdo ayaa isagana diyaar u ah inuu caawa uu ka hor yimaado kooxda riyaala halka ciyaaryahanka waa halka saddexda weerarka ee kale ah odrus iyo weliba william iyo ninka ruwil garcia iyagana dhammaantood diyaar ay yihiin caawa green bill ayaa ka soo laabanaya waa ganaax uu kaga maqnaa kooxda riyaala waxaana laga yaabaa habeenka caawa inuu garabka midig uu ku soo bilowdo si oo oo uu bahwadaag uu la noqdo ciyaaryahanada kale krembensima iyo c r ama row bay iyo weliba frim ayaa iyaguna labaduba weli dheel la dhibtoonaya dhaawacyo waxaana suuragal ah in habeenka caawa naaqo ah oo lagu lagu ciya- uu la ciyaari doono ninka la yidhaahdo sergio ramosa markaana kooxda chelsea ayaa wajahaysa oo u safraysa kooxda stoke city waliska ayaa fursad weyn u haysataa waa in ay ku sii dhowaato dhinaca hanashada horyaalka loo ee loo soo gaabay e b l-ka oo horyaalka premier leagueha weeye chelsea oo hogaaminayo sanadkan toban antonio conte dunidana ka yaabsaday ayaa kooxdiisu waxaa durbaba ay u soo dhowaanaysaa muddo baaldegitaanka horyaalka laligaha waa horyaalka dhinaca iyo premier leagueha cariga england habeenka caawa waxay la ciyaari doontaa waa lixda maqribnimo marka saacadda xilliga afrika ay tahay kooxda stoke city waxaana ciyaartan lagu ciyaari doonaa garoonka loo yaqaan waa b waa- waa garoonka loo yaqaan b stadium garsooraha dhexdhexaadin doona kulankan waxaa loo igmaday ninka la yidhaahdo antonia taylor ayaa dhexdhexaadin doonaa waayahay markana arsenal ayaa ciyaaraysa laakiin arsenal sanadkan taageerayaal fara badan ayay deerdaraysay oo ah, kooxaha kaleeto boosas ka raadsanaya waayahay waa tahay arsenal ceeb weyn waxay ka soo raacday champion leaga horyaalkana warkeeda badaaba inkastoo weli ay loo lambaan ay ku jirto kooxda arsenal haddana ee sanadkan sanad aada ugu xun ayuu ku noqday kooxda uu hogaaminayo tobra arsen winger oo taageerayaasha koo waa taageerayaasha kooxda arsenal ah Ah, kulan walba oo kooxda ay ciyaarayso waxa ay markaan caado ay ka dhigteen waa in ay soo qaataan muran ay ku qoran yihiin waxyaabo ka dhan ah tobare arsen winger oo ay leeyihiin waa tobare kooxda faruji waa ay kooxda waa ay hagardaamaysan tahay wax samatix bixiyo aanu helnay waayo arsenal habeenka caawa waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta west brom ayay wajahaysaa waxaana ciyaartaani ay ka dhici doontaa garoonka kooxda west brom oo saacaddu marka ay tahay waa galabta aan iraahdee sagaalka iyo qadar soddon daqiiqo ah xilliga afrika waa xilliga afrikada bari ayay ciyaartaani la dhici doontaa waa tahay markana champion league ah maxaa dhacay shalay shalay isku aadka ayaa lasoo saarayay wareegga sideedda ee magaalada nyon ee dalka switzerland waxaa si rasmiya shalay ay uga socotay xafladii isku aadka ee tartanka koobka dhigaha uefa champion leaguea wareegga sideedda Ah, kulammadii ugu xiisaha badnaa waxay ahaayeen oo ka soo baxay ilaa iyo haatanna laga hadlayo dunida weydin wuxuu noqday kulanka ay madaxa isku geliyeen kooxda tunka weyn ee reer germany kooxda bayer mugen iyo weliba kooxda kaleeto ee reer spain ee real madrid ah. real madrid waxa ay soo dhoweyn doontaa tababarahoodii hore carlo angelotti oo garanaya waa shaqada iyo weliba daldaloolka kooxda kubadda cagta real madrid ani kale carlo angelotti oo hogaaminaya kooxda bayer bayer mugen wey riyaalna waxaa hogaaminaya tababare zusu sidania tababare sidani sanadii sidani ciyaartu markii ay waa isku aadka u dhacay ka gadaal wuxuu soo dhoweeyey isku aadka kooxda ay low ay ku dhaceen ee kooxda bayer mugen waxna uu sheegay in ay tahay koox weyn si la midana hadal aanka hadalkaas oo kaleeto ah tababraha kooxda kubadda cagta bayer mugen ayaa isagana soo dhoweeyey isagoo sheegay inuu ku faraxsan yahay waa inuu dib ugu laab- ugu laabto carriga Spain iyo garoonka Santiago Bernabeu oo ay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta ee Real Madrid wuxuu yidhi koox weyn weeye waan soo dhowaynaynaa buu yidhi mar walba waxaan ku fikiraynaa inay guushu dhinacayaga ay noqoto ayuu yidhi balse waxay haystaan weeraryahanno halisa ciyaaryahanno tayela ayay haystaan waana koox weyn oo tartankan buu yidhi taariikh weyn ka ciyaartay buu yidhi sababaha kooxda kubadda cagta bayer mujen carlo angelotti ayaa sidaas yidhi waa tahay waxaa kaloo isku aadka iyaguna isku aaday kooxaha kubadda cagta ee waa leicester city ayaa iyaduna ku aaday kooxda kubadda cagta atletico madrid halka kooxda brisa dortmund iyo monaco madaxa ay isla galeen kooxda barcelona ayaa iyadana ku dhacday kooxda kubadda cagta ee juventus waxaana kulankan lagu micneeyey waa mid ah ku celiska finaalka labada kun iyo shan iyo tobankii xilliga oo kooxda barcelona ay si xun ay u garaacday kooxda juventus juventusna sanadka waxay rabtaa in ay ka argudato kooxda reer spain ee barcelona haddaba ah, kulamadan ayaa la ciyaari doonaa waa kow iyo tobanka iyo weliba laba iyo tobanka bisha tan afraad ayaa la ciyaari doonaa halka kulamada labaadna la ciyaari doono sideed iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka Eh, waxaana ay noqdeen kulamo muhiim ah oo ilaa iyo haatan laga hadalhayo dunida oo idil ayay noqdeen Ah, lugta hore ayaa waxaa ciyaari doona waa laba waa kow iyo tobanka waxaa ciyaari doona bisha afraad Borussia Dortmund iyo kooxda Monaco iyo sidoo kaleeto kooxda Juventus iyo weliba kooxda Barcelona Barcelona ayaa aadi doonta cariga waa kooxda kubadda cagta Juventus ay aadi doontaa lugta hore Borussia Dortmundna waxay soo dhaweyn doontaa lugta hore ta kooxda AS Monaco Atletico lugta labaad laba iyo tobanka bisha ayaa la ciyaari doonaa Atletico Madrid waxay soo dhaweyn doontaa kooxda Leicester City Bayern Munchen waxay soo dhaweyn doontaa kooxda Real Spain ee Real Madrid lugta labaadna sideed iyo tobanka bisha afraad Leicester City ayaa soo dhaweyn doontaa Atletico Madrid Real Madridna waxay u soo dhaweyn doontaa garoonka Santiago Bernabeu ku soo dhaweyn doontaa sideed iyo tobanka bisha kooxda Bayern Munchen xusud mudan sidoo kaleeto waa in eh, sagaal iyo tobanka bisha afraad kooxda Monaco ay soo dhaweyn doonto kooxda Borussia Dortmund Barcelona waxaa garoonka Camp Nou ay ku soo dhaweyn doontaa kooxda Juventus
It's so hard to let you go.
barnaamijku waa sports newska daljirna waa idinkaga imanaya dhegaystayaal wararka jira ay dadna aan soo qabto majalada liya dombulon waxay leedahay real madrid ayaa markaan u hanqal taagaysa soo xoregelinta goolhayaha kooxda kubadda cagta leicester city ninka magaciisa liya gaspiyar shomala waxaana ay rabtaa kooxda real madrid inay markaan ay xusubduub xoogan ay u gasho soo xoregelinta goolhayaha kooxda leicester city ka gadaal markii ay ay burbureen amaba lagu guuldaraystay wadahadaladii ay kula jireen goolhayayaasha david de Gea iyo weliba courtois dhinaca kaleeto wararka kale ee jiraadada kuwooda ugu xiisaha badnaa waxaa ka mid ah kooxda inter milano ayaa xiisaynaysa soo xologelinta tababaraha kooxda kubadda cagta chelsea antonio conte jiraadka dasan ayaa sidaa qoray wararka kale ee jiraa'idada maanta kuwii ay qoreen kuwii ugu xiisaha badnaa waxaa ka mid ahaa kooxda kubadda cagta real madrid ah ayaa u muuqata mid ku guuldarraysatay soo xologelinta goolhaya dikhe iyo weliba cortio sida uu qoray jiraa'idka mark ee ka soo baxa magaalada magaalada Real- waa magaalada madrid ah kooxda kubadda cagta ee Southampton ayaa iyaduna xiiseynaysa soo xoregelinta waa Manchester City goolhayaheeda John Hart Nicola Daily Mail ayaa isaguna sida qoray jiraayid kale yiraahdo wararka kale ee maanta ee dhinaca suuqa kale iibsiga ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa waa kooxda kubadda cagta Barcelona waxay u dhowdahay tababaraha kooxda Jubilee dhegaystayaal barnaamijkii sports newskana maanta intaa ayaan ku soo afmeeraya wax barnaamijku idinkaga imanayay stuudiyaha daljar boosaaso ayuu idinkaga imanayay waxaana barnaamijka idiin soo saaray alaab idinla socodsiiyey anigoo ah mustafa xuseen yuusuf injineer xasan cali mursal ayaa barnaamijka idiin farsamaynayey arumaha daljiro oo idilaya si toosan ooga dhegaysanaysan tan iyo intaanu barnaamijkan dhegeysan dib ugu kulmi doono waa mustafe iyo xasan cali mursal oo idinku dhaafaya nabadgelyo